الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أما بعد وكلنكي فدقي لباد أين كذهد إلي التحذير من المغالاة في التكفير ووجوب طلب المعاذير inaan ka digayno in lagu degdego laga badbadiyo lagu fududaado in qof muslima oo mucayana gaal baa tahay la yidhaahdo iyo sidoo kale inay waajib tahay inta qofka cudurdaar sharciga muctabarka ah loo heli karo inaan lagu turturoonin amaan lagu degdegin caawo insha allahu tacaala laba arrimood baan ka hadlayaa nusuusta nabigu kaga reebay sala allahu calayhi wasalam arrintaas ee ka sugan iyo aqwaal badan oo culimmada ka mid ah inaan qayb un tusaale ka soo qaato anoo culimmada u kala horraysiinaya taariikhaan say u kala horreeyeen waxaan ka cudur daaranayaa haddii ay ila yar dheeraato waan ka cudur daaranayaa waxaa kaloon cudurdaar afeer sii horumarsanayaa saddex baan ugu talagalay ee hadday afar ama shan ila gaarto xalaaqo iyo habeen hadday ila gaarto laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheega guud ahaan intani waa qawaacidda guud iyo horudhac iyo muqadimo weeye waxa aan leeyahay hadday afar iyo shan ila gaarto waa inta horudhaca iyo mabaadiida guudah laakiin guud ahaan mawduucan ama takfiirka acyaanta ee au tira bataan ugu talagalay waa wax gaaraya ilaa labaatan xalaqa gaaraya wey masaa'il badanna waxaan rabaa inaan hoos u galo oon si tartiib tartiiba u faboo banaanka soo dhigo wax badanna sida la moodaya ma aha wax badanoo sikaaru talaba iyo dadka dee cilmiga iska dhegadhegeeye iska dhegadhegaysta wax badan say moodayaan inuusan ahayn mar kale waxaan xasuusinayaa waxa aan ka digayo in wax la gaaleeya maaha waa in laga badbadiyo wixii xujo sharciga loo helo iyo daabidka lagu gaalayn karo markaan muqadimaadka qawaacidda ka baxaan u geli doonaa haddii aan la yidhaahdo laakiin qofku isagoo muslimha waa gaaloobi karaa ama ha caddaysta markaas ama xukunkiisu sidaa ha noqdo laakiin waxa aan ka hadlayo waa in laga badbadiyo waa in xirfad iyo shaqo iyo shahcab laga dhigto waa in ay galaan dadaan ahlu ahayn dadaan ahal u ahayn inay galaan way saas darteed caawa insha allahu tacaala aqwaal badan oo culimmada iyo nusuus badan baad maqli doontaan qofkuna waxaad ogaan doontaan caawa inaadan u daynin inaad ku degdegta arrintaa dan dad kale laakiin adig laftaadaba islaamnimadaada ay khatar geli oad gaalnimo qarka u saaran tahay wax haddaa ku degdegto culimmadii hore markaan ka gudbo waxaan ku gabagaba waxaan aakhirka sheegi doonaa raggii zamankan laga kari waayey bahashan aad ku qamaamaysaan daaye oo dabkeedii soo karay calaacalkoodaan keeni doonaa insha allahu tacaala marka hore waxaan ka horeynayaa xadiidka nabiga sala allahu alayh waaalih wasalam ilaa li xadiid baan soo qaadayaa oo isu dhadhow xadiidka koowaad waa xadiidkii cabdillaahi bni cumar radi allahu canhuma wa ardaahumaa ay imaamu bukhaari iyo muslim fii saxiixayhimaa ku wariyeen bilmunaasaba dad badan baa ama ii soo diray masaj ama telefoon igu weydiiyey kitaabtaada wax ka soo gurinayso si tartiiba noogu celceli juskiya safxada waxaan rabaa inaan iraahdo marka aan dhammeeyo iyadoo qoran baan dadka siin doonaa kii iga fogna internet-kaan u gelin doonaa internetkana waan dhigi doonaa meelaha wax laga koobiyeysana waan dhigi doonaa marka haddaad iskala socoto iyadaaba ku imana baan heliye taa lafteeda aada waxay isugu xijin xadiidka koobaad waxaa wariyey bukhaari iyo muslim fii saxiixayhima waxaana laga wariyey saxaabiga cabdillaahi bni cumar radi allahu canhuma wa ardaahuma in nabigeenu yihi sala allahu alayh waali wasalam ayuma mri'in qaala liakhiihi kaafirun faqad baa'a biha axaduhuma in kaana kamaa qaala wailaa rajacat calayh ayuma mriin qof kasta oo qaala liakhiihi qof walaalkii oo muslim ah ku yidhaahda kaafirun gaal baa tahay ku dhaha faqad baa'a biha axaduhumaa midkoodun baa gaalnimadii la noqday oo meeshaa kala galbaday in kaana kamaa qaala suu u yiri hadduu yahay qofkii baa la galbaday wailaa hadduunan ahayna rajacad calayhi isagaa gaalnimadii la galbaday meel bannaan ma dhacayso haddaad tiraahdo haddaad la gafto aday ku haysataa marka waxaad ku talageli markaad qof gaal ku leedahay haddii ad hadalkaagu aayadna maaha xadiisna maaha adna nabi ma tihidoo waxyi kuguma soo degin waxa aad tiri haddii wax yar kaa qaldamo bahashii gaalnimadii adaa la galbaday ilaa ilaa rajacat calayhi markay meel weydo dee hawada iska raaci mayse aday madaxa kaa fuuli gaalkaad sheegaysa wa ayo waa adiga arrin khatara wey inaad dhagax tuurto kugu dhici kara oo aad noqoto boolo khayaanaha qodin ku dhici doontaana mooyi waxaa xadiidka labaad waa xadiidka abi dari alkhifaari radia allahu canhu ardaahu isagana bukhaari iyo muslim baa wariyey kanuu ku dhow yahay oo wuxuu leeyahay nabiga sala allahu calayhi wasalam ayaa wuxuu yidhi waman dacaa rajula bilkufri aw qaala yaa caduw allahi walaysa kadalika ilaa xaara calayh walaa yarmii rajulu rajula bilfisqi walaa yarmiihi bilkufri ila irtaddat calayhi in lam yakun saaxibuhu kadalika wuxuu yidhi ninkii qof ugu yeera rajulan qof muslima bilkufri gaalnimo ugu yeero gaal baa tahay yidhahda aw qaala yaa caduwallaahi hebel waa cadow ilaahay oo diintu la dagaalamayaa oo islaamku ka soo horjeedaa yidhaahda walaysa kadalika qofkaana unan sida ahayn ilaa xaara calayhi arrintiisa ay kusoo noqon walaa yarmii rajulun rajulan bilfisq qof qof faasiq baa tahay ma ku yidhaahdo walaa yarmiihi bilkufri gaalnimo kuma tuuro ila irtadad calayhi isagay kusoo noqon in lam yakun saaxibuhu kadalika qofkii saaxiibkii hadalka uu ku tuuray hadduunan sidaa ahayn arrintu isagay kusoo noqon waxaa isku mid laga dhigay haddaad kufri ku sheegto haddaad fisqi ku sheegto sidoo kale haddaad cadow ilaahay weye tiraahdo hadalkan la iska leeyahay hebel diintu la dagaalamay iyo qoladaa diintay ka soo horjeedaaniyo ereygaa haddii uusan saan noqonin adaa diinta la dagaalamay adaana diinta ka soo horjeedoo markhaati isku qiray xukunkaaga cindallaahi sidaa wey inaad cadow ilaahay tahay adugu inaad faasiq tahay adugu inaad kaafir tahay saasuu nebigu leeyahay sala allahu calayh ali wasalam haddaba ku talagal arrintu waa fifty fifty nus nus wey waa tuurtay dhagixii haddaad la gafto aduu kugu dhici meel banaan dhici maayo haddaba inaad ka fiirsato ma qof baad ugu danaysay mise taan aad u danaysay aduu iska tuur gaalnimada laba mid ama isagaa gaal noqon ama adaa gaal noqon labadiinaa midu wey waxaadan cilmi u lahayn iyo qof aadan xaqiiqadiisa waxba ka ogeyn iyo qof aan cudurdaari inuu leeyahay aadan waru haynin markaad la oradeed qac ka siiso soo haalibka ma aha adigu inaa isdishay haddaad ka badbadaysa ka waran qofkii marya laba ka dhacday laba garaye qofkii caado ka dhigta waxaa badnaanaysa mar un inuu la gafo khalaas karkaarku weydaatikaa waa ku daaye oo yaa meeshaa ka tuuray isagaa iska tuuray ninkii isagu isdila dad buu ku eedaa ninkii nin dila cid baaba dankiisa loo raacdaaye qofku isagu gebigaabay iska tuuray gaalnimada ah waa arrin cajiib xadiidka saddexaad isna waa xadiid uu imaamu bukhaari wariyey fii saxiixihi min xadiidi abi hurayrata radia allahu canhu ardaa oo isla xadiidkii lafmaca macaanihiaan soo maraya wuxuu leeyahy nabigaa yidhi sala allahu calayh ali wasalam man qaala liakhiihi yaa kaafir nin walaalkiiya qofkii ku yidhahda gaalyo war gaalo waad gaalowday faqad baa'a biha axaduhumaa midkoodun baa la noqday bahashu raacday xadiidka afraad waa xadiiday bukhaari iyo muslim fii saxiixayhimaa ku wariyeenee thaabit ibni daxaak laga wariyay radi allahu canhu ardaah axaadiidtanuu la mid yahay wuxuu ku daray walacnu mumini ka qatlih waman ramaa mumina bikufrin fahuwa ka qatlih qof mumina haddaad lacnado inaad dishay oo dhiiggiisii daadisay bay la xukun tahay way la mid tahay waman ramaa muminan bikufrin qof mumina gaalnimo qofkay ku sheegee ku tuuraayey fa huwa ka qatlihi inuu dilay buu la mid yahay inaad tiraahda aniga in la dila ma qabin gaalna weeye beentaa wey haddii qofkii waa gaal aad tiri dilkiisi iyo dhiiggiisa waa dishay lagu yidhaahdana qofka ku yidhi sadaqa leanna nabigaa sheegay sala allahu alay wasalam waman ramaa mu'minan bikufrin fa huwa ka qatli mu'min qofkii yidhaahda hebel waa gaaloobay hebel waa murtad ninkii yidhaahda oo qolo kale intay iska baxaan qoorta ay jaraan ama madaxa madaxa ka quwaaxaan qoorta u caseeyaan dilkiisa qayb baad ka tahay kuwaa dilayna la dembi baa tahay xaggii xaqdarre ay tahay warkaagaana sax noqon waayo ninkaan la dilay dhiiggiisa ciddii dishay dembigay lahay baad leedahay dembigaa intee leegyahay xuruub tawiil baan kaga sheekeynay hal xadiid aan ka xasuusiyo lazawaalu dunyaa acdamu cinda allaahi min dami safki dami dami muslimin hal qof oo muslimoo la dilaa ka dembi badan dunidan oo dhan oo gab dhahdoo la gediyo ilahay agtiisa waxa aad samaysay waa wax adduunkao wuxuu ku jiro o dhan la gediye ka weyn baad samaysay adigana waxaa laga yaabaa shaah iskaga cabbaysaayo waa fadhi ku diriro kii banooniga kuu baasi waaye baad waliaa murtadi oo maxaad igu baasi weyda baad iska leedahay si fudud baad isaga leedahay haddii meesha sal u yeel lagu yidhahda sal uma yeeli kartid laakiin ninkaad ku xanaaqdaba waxaad moodaa xero adigu aada leedahay oo waxaad rabta aad ka tuurayso baad ka dhigtay sow maaha adduunyadan qof dumiye dembigaagaa ka weyn xadiidka shanaad waxaa wariyay xadiid ibn xibaan ibn xibbaan fii saxiixi uu ku wariyey sheekh naasirna fii saxiixi targiib uu ku tasiixiye weeyo xadiid abi saciid alkhudri radi allahu canhu wa ardaah in nabigeenu yidhi sala allahu alayhi wasalam ma akfara rajulu rajula ilaa baaa biha axaduhumaa biha nin qof qof ma gaaleeyo gaalnimana kuma xukumo haddiise ay dhacdo midkoodun baa gaalnimada la galban in kaana kaafiran haddii qofkaa uu gaal yahay waa sidaa u sheegtay wa ilaa hadduunan ahayn kafara isagana hadlay baa gaaloobaya bitakfiirihi gaalayntuu qofkaa gaaleeyay isagaa u gaaloobaya diintii qofka uu ka saaray haddii wax ka qaldamo sax noqon weydo isagaa diinta ka baxay masaladaad markaad ku ciyaarayso masala dab baad ku ciyaaraysaa shul iyo shal weeye markaad qof leedahay waa gaal waxaad ku talagelay sida nabigu caddeeyey sala allahu calayhi waali wasalam in labadiinna midkiin gaal noqdo haddaad la hesha la heshay haddaad la gabta adaa gaala xadiidka lixaad xadiidku waa isku wada macno dhow yihiine isna sidoo kale ibn xibbaan iyo imaam اbazaar iyo ayrkood baa wariyey waana min xadiii xudayfata bn اyamani radi allahu taaalى canhu arda hayamina fii majmac الzawaid wuxuu ku leeyay isnaaduhu xasan sheekh naasirna fi silsilati صaxiixa saddex kun laba boqol iyo ko buu ku sheegay waxa uu leeyahay nabigaa yihi salى اllahu alayh alih wasalam ina ahwafa maa akaafu calaykum waxaa ugu badan een idinka baqaya ummaddii nebi moxamed haddaad tihiin warkan si fiican u dhegeyso hadalkan si fiican u dhegeyso waxaad moodaa in badanoo innaga inaga mida inuu nabigu sheegayo sala allahu alayh alih wasalam ina akhwafa maa akhaafu calaykum waxaan ugu cabsi badnahay een idinku cabsi badnahay ummaddii nebi moxamed ee waxaa weeye rajulun qara'a alqur'aan nin qur-aanka akriyey oo qur'aan iyo tadayun iyo diin ahaan lagu bartay xataa idaa ru'iyat bahjatuhu calayhi nuurkii iyo iftiinkii qur-aanka marka lagu arkay wa kaana rid-an lilislaami qof islaamka difaacana ahaan jiray insalakha minhu hal mar uu islaamnimadii ka siibtay wa nabadahu waraa'a dahrihi dhabarkiisana u tuurayo islaamnimadii iyo qur-aankii iyo sharaftiisii iyo quruxdiisii iyo nuurkiisii ka dhaqaajiyey muxuu sameeyey marka ninkaa kaga dhaqaajiyey wa sacaa calaa jaarihi bisayf dariskiisiina seef iyo xabaduu ku bilaabay qa dhiiggiisa xalaalaysa waramaahu bishirki gaalnimana ku tuuro mushrik baa tahay iyo gaal baa tahay intuu ka bilaabay dariskiisii muslimkaa un kaga bilaabay oodii cunay dadkii gam ka siiyey dadkiina waa laayey dadkiina waa takfiiriyey sida uu u fiicnaa qof fiicanoo dadka ka mid ahaayo tadayin loogu yaqiinay waaba kanba shaabax kalunbuu la soo baxay micyo kaluu yeeshay muxuu xirfad iyo shaqo ka dhigtay dadku waa gaalo waa in la laayaa halkaasuu ka wareegay qultu yaa nabiy allah xudeyfe wuxuu leeyahy rasuulka ilaahayow ayuhumaa wlaa bishirk gaalnimo labadan ninkan wax qaatay seefta iyo dariskan la gaaleeyey ayuhumaa wlaa bishirki koobaa gaalnimada mudan oo gaalnimada u dhow arrami aw ilbarmi ma ninka gaal baa tahay yidhi mise ninka lagu yidhi keebaa gaalnimo u dhow qaala bal irami ninkan wax gaalaynayaa gaalnimada u dhow ninkan bahasha qaybinaya isagaa dadkan uu qaybinaya gaalnimada ugaba dhowga sheekh naasirna wuxuu yidhi xadiidkan saxiix weeyo silsila saxiixu saan sheegnay ku sheegay lixdaa xadiidtaan kaga gaabsado dhowr arrimood baan axaadiidan ka dhaxlaynaa markaan isku soo ururino kow gaalnimadaasi meel bannaan ma dhacdo haddii qofkaad gaalnimo ku sheegtay uu gaal noqon waayo adigay kugu soo noqon qofkii arrintaa caado ka dhigtee badiyana inta aad badiso baa inaad qaldantaana ay badan tahay suuragal tahay qofku waxaan in badan hadduu sameeyo inta uu qaldamaa badan qofkii laakiin aadan baabkaas aan samaynin isagu khatartaa kuma jiro nin khatartaa ku jira ma aha arrintaasi kugu filan in lagaaga digo inaad baabkaa badisood ku degdegto oo dadkii qofba qof intaad ugu qaybisa aad tiraada kan waa gaal kan waa gaal kan waa gaalooday qabiil hebel baa gaalooday qowmiyo hebelaa gaalooday wadan hebel waa gaalooday koox hebel waa gaalooday inaad xirfad iyo caado ka dhigato tani digniin qofkii diintiisa wax ku falaya aakharadiisana u cabsanaya kuugu filan culimmadu intaa cabiraysana waa arki doonaa insha allahu tacaala laba waxaan ka faa'iidaysanay faasiq baa tahay iyo kaafir baa tahay iyo cadow ilaahay baa tahay iyo wixii lamid ee diintaad la dagaalsan tahay iyo diintaad ka soo horjeedaa iyo diintaad diidan tahay dhammaan waa isku wada xukun haddaad tidhaahdo qofkii ma noqoy mise noqon waa hadduu noqdo waa sidaa haddii kale adaa waxaa tiri ah waa sida soomaalidu yidhaahdaan sheegaa ma dhaafto adigii sheegay kuma dhaafto hadduu ninkii sidaa noqon waayo midigna u leexan mayso bidixna kaaga leexan mayso meesha ay ka timid way taqaan arrintaasi iyadana erayadan waa isku wada mid hal su-aal baa iman karta oo laga yaabo qofku naftiisa markuu waxaan gelayo marar badan shaydaanku inuu ugu sheekeeyo ama markii nusuustanuu arko waxaana xirfad iyo caado uu ka dhigtay oo badiyey laga yaaba nusuustan aniga ima qabanaysa inuu yidhaahdo meel ka qirdayo waxaa laga yaabaa inaad isugu sheekayso nabigu wuxuu yidhi calayhi salaau wasalaam man ijtahada fa asaaba falahu ajraani wain ijtahada fa akhطa'a falahu ajru waaxidu qofkii ijtihaada ee asiiba laba ajir buu leeyahay waaba ninkii hadduu gaal iyo cadow ilahay faasiq noqday wey laba ajir baad leedahay hadduu noqon waayood qaldantana falahu ajru waaxidun ma dambaabaye ajir baan helayaa saas darteed anu waan ijtihaaday oo ijtihaadka makfuur weeye warkaana isugu sheekaysaa laga yaabaa laakiin saddex arrimoodaan ku xasuusiyo horta marka koobaadi warkaasi waa ninkii mujtahid ee ahal u ah adu haddaad alifley ahayd meesha kumaba jirtidba ilaa rajacat calayhi keliya tahay warka laga hadlaya in ijtihada waa nin caalima oo mujtahida oo duruqdeedii maray oo dalaa'ilkeedii raacay oo si u tarjiixinaya garanaya wey walidaalika taniyo xale waxaan idin lahaa baabkan baab caami iyo alifley maaha waxaana wax sheeka fadhi ku dirir iyo shaacab iyo sheeka hasaawa maaha qofka laleeyahay aan dib uga hadli doonin isaga laftiisa aynaan ka laga hadli doonin oo horta hadalkaa keeni kara waa nin culumo oo mujtahida wey adugu haddaad xaamo tahay ama alifley laba kitaab marsaday aad tahay oon ijtihaadkii iyo manaasibtii iyo culumtiisiiba aadan ahal u ahayn adig xukunkaagu muxuu noqon adiga ilaa rajacat calayka ad tahay waxaana loo istishaari karaa xadiidkii nabigu yihi sal sl qudaatu alaaatu inaani fi nnaari wa waaxidu fi ljannati dadka qudaadee wax xukumay illa waxbaad xukuntoo dad baa diintoodii xukuntay kadibna dhiigoodii iyo maalkoodii baa xukuman saddex weeye laba naar bay gelayaan ama ha asiibaan ama ha qaldamaan midna jannu gelayaa mid waxaa weeye rajulun qadaa calaa jahli isagoon wixii garanaynin buu daf yiri fa huwa fi nnaari adu kuwaasaa tahay dad caamatooda baabkaa gasho wailaa rajacat calayhi baa tahay fa huwa fi naari ama asiib ama qaldan ninkii xaakimka ahaaye lama kala qaadin hadduu asiibay hadduu qaldamo sababtoo ah qofkani qof ilaahay ka baqaya waa maha diin uusan aqoonin oosan ahal u ahayn qofka ku dhaadag ee ku dhiirani halkaasuu ka soo bilaabay dabaalxumada hiriquu ka soo bilaabayo diin xumo iyo alla ka cabsi la-aan iyo aakhara ka cabsi la-aan buu ka bilaabay wailaa hadduu ilaahay ka baqayo oo aakhara ka cabsanayo wuxuusan aqoonnimoba galeen ninka labaadna rajulun qadaa calaa cilmin wuu garanayaa inuu qaldan yahay laakiin xiisad baa haysa ama rag bay ishayaan ama hadal uu yidhi inuu ka noqduu diidan yahay intay qowlkay jabi lahaa qoodhay ha jabtay kaa gaartay ama rabbi ka cabsiiya rag iska celi isku meel ma maraan bay kaa gaartay ninkan waxaadun isaga celin kartaa inaad gaalnimo kaara u dhiibto haddii kale ninkan iskama celin kartid baa ku gashay wixii kaleo dhan hawaa baa ku gashay laakiin waad garanaysaa huwa fi naari isaguna ninka kale waa nin cilmi lahaa ilaahay dartiina ay ka ahayd oo xaqii asiibay ama mujtahid maqfuura noqday fa huwa fi ljanati ninkaas maskalada koowaad waxaan rabaa inaan ku idhaha marka hadalkan iyo mujtahid iyo waa loo dhaafay ijtihaadku ahalkeeda iska leh haddaa adigu caamo tahay ama inagu aynu caamo noqono malihin meelaada lahayn ninkii galana isagaa wixii ka soo gaaray isgaarsiiyey taasi waa kii caamada kii mujtahidka ay u soo noqon ninkan mujtahidkaana laba arrimood baan xasuusin oo taa saddex saddex ku noqda marka koobaad mas'alada ijtihaadkaagu inuu maqfuur noqdo waxay ku xiran tahay inay ikhlaas iyo hawala-aan ka ahayd ko inaad ijtihaadka xaqiisii siisay inkasta ood isku kalsoonaatay inaad dadaashay naftaada inaan hawo ku jirin ma damaanad qaadi kartid haddaad tidhaahda aniga hawe igumaba jirtana waa min baabi falaa tuzakuu anfusakum huwa aclamu biman itaqaa taskiyat nafsi waay walidaalika saxaabatu muxamadin calayhi salaatu wasalaam baa ilaahay ku leeyahay walaa taquluu liman alqaa ilaykum asalaama lasta muminan tabtaquuna caraada alxayaati dunya saxaabada baad ka fadli badanta saxaabadii uxud joogtay ee dagaalamaysay baa laleeyahay minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhirata hawadu horey baan u sheegnay kal hawaa'i culimmada qaar baa tiri dabayshu waxay ku soo gashaa adoon dareemaynin hawadu siyaabo badan bay kuu gashaa adigu yaqiin si kastood naftaada ugu kalsoon tahay ma gaari kartid sharcanna iyo caqalanna ma keenayaan inaan kollaba hawe iyo qalad iyo kugu jirin ma damaanad qaadi kartid saas darteed ma hubtid mujtahidka maqfuurka inaad tahay lama hubo waa arrin shaki ku jiro saas darteed arrintan aad isku hadlaynayso inaad noqon mujtahid maqfuura wax damaanada ma haysid sax mujtahidka xaqeediisiiya waa maqfuur laakiin adigu ma tahay adigu mujtahidkii ma tahay waa dhici kartaa laakiin waxaa dhici karta inaadan ahayn haddaadan ahayn maxaa ku yaalla ood shuruudii maqfiirka aad ku noqon lahayd oofsan weydo ilaa rajacad calayhi baa kuu taala mid saddexaad wuxuu yidhi axmed shawqi xaraamun calaa balaabilihi dawxu xalaalun liayri min kulli jinsi waxa aad samaysay haddaad qaldanto haddaad asiibto waad asiibtay haddii aada khaldantay ilaa rajacat calayka waa nas inay kugu soo noqonayso waxaa ku dhacday eed maqfuurnimada iyo cudurdaarka ka doonaysana waa mukafir waxa lagu gaaloobaad ku dhacday maxaa adigana makfirada iyo raxmada rajaha ku siiyey qofkan kalena kukafir buu ku dhacay ee makfirada iyo raxmada ka mamnuucaysan haddii adigu markaad qaldantay sax mukafir baan ku dhacay laakiin mujtahidnimaan raxmad ilaahay ku raba aada leedahay isagaba cumuumulmuslimiin raxmadda ilaahay mukafirkaad ku dhacday mukafir lamiduu ku dhacaye isaga maxaa raxmadda ilaahay ka soomiyey adigana raxmadda ilaahay keligaa kuu furay waxaad qarka u saaran tahay inaad noqoto tii nabigu sheegay sala allahu calayh wasalam ninkii ninka dembiga badan intuu arkay sidii muslimku fii saxiixi xadiidka jumla jumla cabdillahi ku wariyey yidhi wallaahi laa yakfiru llahu lifulaanin baad qalka u saaranta hebel ilahi u dembi dhaafi maayo bimacnaa anigu aan ku dhaco raxmadda makfirada waan mutay hebeloo ku dhacayna makfiri iyo raxma ma mudna weeye warkaagaad xukuntay ninkii yidhi wallaahi laa yakfiru llahu lifulaani ilahi hebel u dembi dhaafi maayo oo raxmadiisa iyo naxariistiisa geli maayana ilaahay baa wuxuu yidhi man da ladii yataallaa calaya anlaa akfira lifulaani waay ninkani u dhaaranayeel hebel ilaahay u dhaafi maayo fa inii qad kafartu lifulaani hebelkaa u dembi dhaafa waxbadtu camalaka camalkaagin adiga waan baabiiyey qarkaad u saaranta sababtoo adna waxaad isu xukuntay maqfuur raxmadda gala inaad tahay hebel oo sidaada mukafir ku dhacayna raxmaddii ilaahay iyo makfiradii waad ka soomisay waxaa kaloo qarka u saaran tahay xadiidkii kale abi hureyre imaam muslim fii saxiixii ku wariyey ee nabigu alay slam yidhi idaa samicta rajula yaquulu haddaad qof maqashayna halaka naasu dadkii halaagsamoo baaboo waa gaaloobay aad ku hayso fa huwa halakuhum isagaa ugu hor halaagsamay halaaga ugu badan qofku ku dhacay ugu horey isaga weeye taana qarkaad u saaran tahay intaasoo waciida adigaa kaa badbaadinaya walidaalika adigii xataa haddaad mujtahid tahay inaad ku degdegto arrin sahlan maaha aqwaasha culimada wax badan baad ka arki doontaan arrinta saddexaadna xadiidka ka faaidaysanayna waxaa weeye qof muslima waa gaal haddaad tiraahda dhiiggiisii inaad daadisaad la mid tahay maxaa yeelay haddii aad qofka gaalayso dhiiggiisana waad bannaysay maalkiisiina waad bannaysay cirdigiisii iyo nasabkiisiina waad bannaysay intaba waa xalaal baa tiri saddexdaana bacda shahaada waa saddexda shariicadu kuwa ugu waaweyn ka mida waxay sharaacadu qadistay nabigana ala slam jamacii ugu weynaayo saxaabadu isugu yimaadeen xajat lwadaac sidii saxiixaynka lagu wariyey xadiidka abi bakra waxaa ka mid ahaa inuu yihi ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraamu ka xurmati yowmikum haada fii baladikum haada fii shahrikum haada waxaas waad iska dhaga tirtay cadaa'im waaweyn baad qoorta la gashay soo kaagama roona inaad aayar kaba fiirsato badda aadan gelin inta axaadiidta culimmadu markay sharxayeen maxay yidhaahdeen waa qaybta labaad qaybtan haddaan ku dheeraado oon laga soo bilaabay xilli hore ilaa ragga maanta jooga aan keeno waktigu hadduu ila yar dheeraado waad ii cudurdaaraysaan mase hadda wada dabageli karee insha allahu tacaala waxaan soo qaadan doonaa ilaa labiyo labaatan qowl baan soo qaadi doonaa oo ka mida juz yar oo aqwaasha culimmada ka mida waxaan ka soo bilaabay alxaafid abu cumar bni cabdilbar raximah llahu tacaala oo dhintay hijradu afar boqol lixdan iyo saddex markay ahayd hadda kun iyo afar boqol iyo dhowr iyo soddon baan maraynaa wax kun sana ku dhow mootaya wuxuu leeyahay fii kitaabkiisa attamhiid juska toddobiyo tobnaad sabxada afar iyo toban ilaa shan iyo toban markuu kaga hadlayo wuxuu sheegay xadiidkii ibni cumar ee u horreeyey ee aynu soo sheegnay ee nabigu calayh salaatu wasalaam uu ku lahaa qofku hadduu walaalkii yaa kaafiru ku yidhaahdo faqad baa'a biha axaduhumaa in kaana kamaa qaala wailaa rajacat calayh xadiikaas u sharxay wuxuu yihi walmacnaa fiihi cinda ahli اlfiqhi wاlahari ahli الsunnati wاljamaca aimada fiqiga iyo aharka oo ahlusunna waljamaaca macnaha xadiidkan agtooda wuxuu ka yahay annahyu can an yukafira almuslimu akhaahu lmuslim bidambi in la iska reebayo qof muslimihi qof walaalkii musliga dembina ku gaalayo aw bita'wiilin laa yukhrijuhu min alislaami cinda aljamiic ama ta'wiil mas'alo qofkaasi la noqotay oon muslimiin isku raacay in lagu gaaloobayo ay jirin ijmaac aan lahayn khilaafi muctabar maaha buu leeyahay uuna soo wadaa waa sii caddayn doonaa fawarada annahyu can takfiiri lmuslimi fii hada alxadiid xadiidkan qof muslima in la gaaleeyaa la iska reebay bilafdi alkhabari duuna lafdi nahyi man qofkii saa yeelaa laynoo keenay ha yeelina nahyi laynama dhihin wa hada mawjuudun fi lqur'aani wasunnati wamacruufun fi lisaani alcarab arrintaasna qur-aanka iyo sunnadaba waa ku jirtaa luqadda carabtana waa lagu yaqaan mar labaad juska toddobiyo tobnaad kow iyo labaatan iyo laba labaad safaxaadka buu hadal labaad leeyahay wuxuu yihi waqad qaala jamaacatu min ahli ilcilmi koox ahlulcilmiga ka mida waxay yidhaahdeen fii qowli illaahi caza wajal aayaddan ilaahay ku yidhi walaa tanaabazuu bilalqaabi bi'sa lismu lfusuuqu bacda aliimaan magacyo xunxun ha isugu yeerina waayo waxaa aada u xun fisqi iyo taacadii ilaahay in laga baxa markaad rumaysay kadib waxay yidhaahdeen aayaddaa markay fasirayeen huwa qowlu rajuli liakhiihi yaa kaafiru yaa faasiqu qof qof inuu gaal baa tahay iyo faasiq baa tahay ku dhahaa loo jeedaa bay yidhahdeen wa haadaa muwaafiqun lihada alxadiid xadiidka ibni cumar aan sheegnaynan tafsiirkaasi waafaqsan yahay faalqur'aanu wasunna kitaabka ilaahi sunnada yanhayaani can tafsiiqi lmuslimi wa takfiirih qof muslima in gaal la gaaleeya ama faasiq lagu dhahay ka reebayaan bibayaani laa ishkaala fiih caddayn aan mugdi ku jirin bay arrintaa caddeeyeen waqad ittafaqa ahlu sunnati waljamaaca ahlusunniya waljamaaca waxay ku ijmaaceen ay isku raaceen hadalkiisaa weli socda wahum ahlu lfiqhi waalahar dadka fiqiga diinta iyo riwaayada aaaarka looga dambeeyana waa iyaga calaa anna axadan laa yukhrijuhu dembuhu wain caduma min alislaam qofna dembigiisu si kastaba ha u weynaadee diinta kama saaro wakhaalafahum ahlulbidac ahlulbidac baa arrintaa ku khilaafay falwaajibu fi nadari caqliga saxiixa marka la eega waxaa waajib oo qasaba anlaa yukafara inaan la gaalaynin ama anlaa yakfura inuusan gaaloobin ilaa man ittafaqa aljamiicu calaa takfiirihi culummadu ninkay isku raacaan inuu gaaloobiye maani ama masaa'il khilaafiya laguma gaalayn kara dadka aw qaama calaa takfiirihi daliilu ama gaalnimadiisa daliil loo helay laa madfaca lahu wax mucaarada oo ka hor imanaya uusan jirin min kitaabin oo sunnatin aayad kale ama xadiid kaleoo macnaha caaridaya oo in la jamciyo u baahanna uusan jirin maahan hadallada waa hadalleed alxaafid ibn cabdilbar raximah allahu tacaala ijmaaca ahlusunnana waa kuu soo guuriyey digniintaana waa kuu soo tabiyey laba alxaafid alimaam alghazaali abu xaamid raximah allahu tacaala oo dhintay an boqol iyo an hijradu markay ahayd kitaab wuxuu leeyahay faysal tafriqa la yidhaahdo ana kitaabka ma arag lakiin xaafid ibn xajar baa fii fatxi ilbaari kaga soo guurinaya wuxuu leeyahy yanbagii alixtiraazu can اtakfiiri qofku inuu wax gaaleeyo acyaan gaaleeyo inuu iska ilaaliyo haboon maa wajada ilayhi sabiilan inta dariiqu u maroo kaga warwareega uu heli karo faina istibaaxata dimaaءi اmusaliin in la banaysta dhiigga dad tukanaya almuqiriina bitawxiid ilaahay waxdaaniyadiisana qirsan khaau waa gaf qalad wey walkhaaau fii tarki alfi kaafirin kun gaal inaad daysa fi lxayaati nolol oo dil mudnaa baa ahwanu ka fudud min alkhata inaad ku qaldanto fii safki damin limuslimin waaxidin hal qofoo muslima dhiiggii intaad inaad daadiso ku qaldanto adoo gaal moodaya baa ka dembi badan kun gaaloo la dili lahaa inaad intaad muslim mooddo ka cabsatoo dayso kun gaal baad daysay oo dil mudnaa adoo ka cabsanaya muslim inay noqdaan hal muslimna waxaad dishay khalad u dishay adoo gaal moodaya kaa adaa ka dembi badan waxaan filayaa waa digniin qof kastooo caqliloo wax garanaya meel ka taabanaysa dib u soo soco alqaadi ciyaad ibni muusa alyaxsubi raximah allahu tacaala oo dhintay an boqol afar iyo afartan isna fii sharxi saxiixi muslim wuxuu ku leeyahay waxaan leeyahay wuxuu ku yidhi kitaabkiisa la atacriif ashifaa bitacriifi xuquuqi اlmustafa fusuusha dambe fii taxqiiqi اlqowli fii fii ikfaari اlmutaawiliin ma la gaalayn kara markuu ka hadlaya muxaqiqiintu wuxuu ka soo guuriyey annahu yajibu اlاxtiraazu min atakfiiri fii ahli اtawiil dadka masaa'il diineed si la noqotay in la gaaleeyaay in laga digtoonaadaa habboon ama waajiba maxaa yeelay hadalkiisa hadalkii wuxuu marayaa hazali faina istibaaxata dimaai lmusalliina almuwaxidiina khatirun in la dhamay banaysto dad ilaahayna qirsan oo tukanaya dhiigooda arrin khatara wey waalkhatau fii tarki alfi kaafirin kun gaal inaad daysa adoo qaldan baa ahwanu ka fudud min alkhata'i fii safki maxjamatin bahal toobina inaad daadisa inay qaado min dami muslimin waaxidin qof muslim ah oo keliya ah inaad dhiiggiisa khalad kaga daadisa bahashan toobinka maxjamada la yidhaahdo ee lagu qabta intay la egta intaa in la eg muggeedo dhiig muslin oo hal qofa qalad aad ku daadiso baa ka dembi badan kun gaal ood ku qaldanta dayntooda adiga haddaba isbar qofkan muslim iyo gaal labada waa dhici kartaa ilaahay gaal fakale ha noqdo intuu noqon lahaa muslimaan dilay gaal fakale ha noqdo intuu noqon lahaa muslimaan xoolihiisii iyo cirdigiisa ku xadgudbay gaal aan xaq u lahaa inaan intaba sameeyo iga badbaaday ha noqdo wax la isbarbar dhiga maaha dib u soo soco sheekhalislaam ibnu taymiya aynu u imanaynaa oo geeriyooday toddoba boqol labaatan iyo sideedii isagana saddex eray baan ka soo guurinaynaa aqwaashiisa faraha badan wuxuu leeyahay sheekhu raxima llahu tacaala kitaabkiisa alistiqaama juska koowaad boqol lixdan iyo shan ilaa boqol lixdan iyo lix wa amaa takfiiru shaksin culima iimaanuhu bimujaradi algalati fii dalika facdimu in qof muslimoo la ogaa islaamnimo lagu ogaayoo lagu hubay qaladuu qaldamay keliya loo gaaleeyo facadiimun arrin weyn wey faqad habata fi صaxiixi can haabit bni الضaxaaki can الnabiyi salى اllahu alayh wasalam صaxiixayn صaxiixa waxaa ku yaala xadiidkii haabit ibni daxaakan soo marnay lacnu lmu'mini ka qatlih waman ramaa mu'mina bilkufri fahuwa ka qatlih saasuu nabigu sal l slam wa habata fi صaxiixi ana man qaala liakhiihi yaa kaafiru faqad ba'a bihi axaduhuma waidaa kaana takfiiru lmucayani calaa sabiili shatmi ka qatlih qof mucayanoo hebel ood gaalaysay adoo gaalayntu aynan dhabba ka ahayn oo xanaaq iyo caytan iyo hadalkuleyl kaa keenay inaad dishay hadday la mid tahay fa kayfa yakuunu takfiiruhu calaa sabiili اlictiqaadi inaabaad rumaysa inuu gaal rasmi a yahay kaba sii daran buu leeyay say noqontaas kow faina dalika acdamu min qatli taasi dilkiisa wayba kasii weynta maxaa yeelay id kullu kaafirin yubaaxu qatlu waayo gaal kastaba dilkiisu waa banaanya walaysa kullu man ubiixa qatluhu yakunu kaafira qof kastoo dhiigiisu banaan yahay gaal maaha dad baa la dili kara yagon gaalahay qisaasiy wixii lamid ka aha adigu haddii abaad gaalnimo gaarsiisay gaalnimadaa dilka ka sii weyn markale isagaa iska hadlayay waa markii uu ka hadlayay fii majmuuci alfataawa buu kaga hadlaya iyadana juska saddexaad laba boqol labaatan iyo sagaal isagaa iska hadlayay intaa dawaaif iyo xaalado uu soo maray haadaa maca annii daa'iman waman jaalasanii yaclamu daalika minii arrinuu ka soo hadlay u arrintu saas weeye anigu weligay waxaan ahay qof kasta oo ila fadhiistana uu igu yaqaanaayoo igu bartay annii min acdami nnaasi nahyan can an yunsaba mucayanun ilaa takfiirin wa tafsiiqin wa macsiyatin qofka ugu weyn ee ugu badan ee ka digaan ahay qof qof hebel la yidhaahdo in la yidhahdo waa gaal waa faasiq waa aafin ugu dambaabay la yidhaahdo arrintaa dad qofka ugu badan ee ka digaanay ilaa idaa culima in la ogaadoo la xaqiijiyo maahane annahu qad qaamat calayhi alxujatu alrisaaliya xujad nebi maxamed lala soo diray inay ku oogantay qofka allatii man khaalafahaa kaana kaafiran taaratan taasoo qofkii khilaafa mar gaalu noqdo wa taaratan faasiqan mar faasiquu noqdo wa caasiyan ukhraa marna caasi iyo aafin kale uu noqdo ilaa xujada in la hubo maahane waxaan ahay dadka ugu badan ee qof hebel waa gaal iyo waa faasiq waa caasi inaan la dhihin dadka amra ugana diga dadka mar labaad kitaabkiisa alistigaata fi raddi cala albakri sabxada laba boqol konton iyo saddex wuxuu ku leeyahay albakri nin la yihahdo radinaya wuxuu leeyahay wlihada kuntu aquulu liljahmiyati min alxuluuliyati wanufaati jahmiyada xuluuliyada ilaahay meel walbuu ku dhex jiraa qabta iyo kuwa ilaahay sifaadkiisa dhan nafiyey ama qayb ka mida waxaan ku dhihi jiray aladiina nafow kuwaasoo diiday an yakuuna allahu tacaala fowqa alcarshi inuu jiro aayaad badan diiday lamaa waqacad mixnatahum imtixaankii dadka ay mixneeyeen ana imtixaana markay dhacday waxaan ku dhihi jiray nimaga dhegaysa ana low waafaqtukum anu haddaan idinku raaco waxaad wadaan kuntu kaafiran waan gaaloobaya liannii aclamu maxaa yeele anu waxaan ogahay anna qawlakum kufrun waxaad ku hadlaysaan gaalniminayta anugu waxaan ogahay un hubaa waxaad ku hadlaysaan inuu gaalnimaye saas darteed haddaan sidiinoo kala dhaha waan gaaloobayaa wa antum cindii idinkuse agtayda laa takfuruuna ma gaaloobaysaan liannakum juhaalun waayo waxba ma kala garanaysaan dadkaa juhaal weeye uu ku leeyahay waayo isaga wato wuxu uhi wa kaana haada eraygaasi wuxuu ahaa khitaaban liculamaa'ihim wa qudaatihim wa shuyuuqihim wa umaraa'ihim culimmadoodii iyo shuyuukhdoodii iyo madaxdoodii iyo kuwoodii qudaadahe maxkamadaha fadhiyey baan hadalkaa ku ihi oo haddiiba intaasoo intii ugu aqoon iyo awood badnayd uu saa leeyahay miskiin meelaha iska joogo weligiiba kitaab akhrisanin ama weligiiba maktabadii cilmi aan baarin ama masale kitaab aan kala soo bixi karin maxaad ku xagxagadood ku haysataasoo kama cudurdaar badna manhajka aimadu wakaas laakiin inagu banooni lalaada iska noqotay baashi dib u soo soco hoos u soo soco waa ka dambeeyey waa ka hor dhintay laakiin isku wakti bay ahaayeen waraggiisa soo gaaray bay ahaayeen ibnu daqiiq alciid raximah llahu tacala toddoba boqol iyo labadii dhintay cumdat laxkaam markuu sharxayay fii abwaab licaan buu baabul kufri ka hadlayoo soo maray markaasuu wuxuu yihi wahaadaa waciidun shadiidun liman yukafiru axada min almuslimiina walaysa kadalik arrintan digniin adag bay u tahay iyo goodi adag qofkii qof muslima gaaleeya qofkuna uusan gaal ahayn wa hiya warqatun cadiimatun waa bohol iyo dembi weyn waqaca fiihaa waxaana ku dhacay khalqu min almutakalimiina ummad badan oo raggii culamaaulkalaam ah baa dabaashay kow wa min almansuubiina ila sunnati wa ahli lxadiid qaybo ahlulxadiid iyo sunno loo tiiriyana godka iyo bohoshaa weyn waa ku dhaceen lama اkhtalafuu fi caqaa'idi masaa'il caqaa'ida markay isu khilaafeen fagalladuu calaa mukhaalifiihim dadkay isayeen bay ku adkeeyeen waxakamuu bikufrihim gaalo inay yihiin ay ku xukumeen bohoshaa iyo musiibadaa weyn bay markaa dadkaa ku daateen adigu marka qoladaa inaad ka mid noqota iska ilaali kadib waxaad u timaadaa imaamu dahabi raximah اllahu tacaala oo toddoba boqol afartan iyo sideedii dhintay imaamu dahabi maqaalaad cajiiba oo saddexoo dheer dheer baynu ka soo guurin doonaa laba waa siyarka midna waa miisaanka siyar siyar aclaami nubala juska shan iyo tobnaa sideetan iyo sideed tarjama abilxasan ashcari markuu ka hadlayay buu arrin saddex aima ay isugu tegayaanoo isaga iyo abulxasan ashcari ibnu taymiyu soo guuriyey wuxuu leeyahay ra'aytu lilashcariyi kalimatan acjabatni abulxasan ashcari waxaan arkay buu yidhi kelimad uu yidhi oo aad ila qiimo badnaatay wa hiya taabitatun waana sugan tahay kelimadda inuu yidhi rawaaha albayhaqiyu baa wariyey oo yidhi samictu abaa xaazimin ilcabdari samictu zaahira bna axmed asaraksi yaquulu lamaa qaruba xuduuru ajali abilxasan alashcari markay soo dhowaatay geeridii abilxasan fii daari gurigaygana uu joogay bibaqdaad ah dacaanii waa i yeeray kaalay buu u yihi faataytuhu waa u imid faqaala wuxuu yidhi ishhad calaya igu markhaati kac annii laa ukafiru axada min ahli lqibla qof qibladaa u tukaday inaanan gaalaynin markhaati kacaw haddaba lianna alkulla yushiiruuna ilaa macbuudin waaxidin waayo dadkaasoo dhan hal ilaah bay wada caabudayaan wa inamaa haadaa kulluhu waxaan la sheeg sheegaye kaloo dhan iyo erayadani ikhtilaafu lcibaaraati erayo kala duwanoo ninbasi ula noqoteen wey intaasaan arkay buu abulxasan yii aad bay u jeclaystay qultu ay dahabi dahabi wuxuu le anna waxaan ihi marka wa binaxwi haadaa adiinu taasoo kalaa anna diini ah wakadaa kaana shaykhuna bnu taymiyata yaquulu sidaasuu sheekha iyagii sheekh xasan taymiya dhihi jiray ana laa ukafiru axada min alumma qof ummaddaa kamidun hebel waa gaal leeyahay ma jirto wayaquulu qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam ibnu taymiya wuxuu dhihi jiray nabigaa yidhi laa yuxaafidu cala alwuduu'i ilaa mu'minun waysada ma ilaaliya qof aan mu'min ahayn faman laazama asalawaati biwuduu'in qofku salaadaha joogta u tukaday isagoo weyse qaba fa huwa muslimun ibnu taymiyana saasuu nooga tegay anna saasaan qabaa abulxasanna saasaan ka soo gaarnay warkaa waa cadyahay sooma mar labaad fi siyar nin buu u tarjamaynayay alxallaaj ibnu mansuur la yidhaahdo xallaaj waa xuluul walitixaad oo koonkan dhanba waa isku wada midoo waa wada ilaah ninkii loo daldalay ee qudaal intay xukumeen la daldalay ee la dilay buu ahaa ninkaa tarjamadiisuu ka hadlayay fii afnaai tarjama buu hadal dheer keenay ood moodda inagu maanta inaan u baahnayn wuxuu yihi qaala allahu tacaala wamin ahli lmadiinati maraduu cala nifaaqi laa taclamuhum naxnu naclamuhum sanucadibuhum maratayn ilaahay wuxuu yihi madiine waxaa jooga dad kamid a oo ku murxay munaafiqnimada ku garaadagooyey baasha ku digiljebiyey baa jooga laa taclamuhum nabi maxamed waad ugu ogi naxnu naclamuhum lakiin annagoo rabbi abao sanucadibuhum maratayni baan cadaabaynaa aayaddaa wuxuu kala baxay dhegayso faidaa jaaza calaa sayidi lbashari haddii basharkan sayidkiisii oo muxameda sala la alay slam ay banaanaato dhacday anlaa yaclama bibacdi lmunaafiqiina munaafiqiinta qaad qaarkood yuusan ogaanin wahum macahu fi lmadiinati sanawaat waqti dheerna madiina intaa la joogaan mana ogaanin fabilwlaa waxaa ka sii mudan an yakfaa xaalu jamaacati min almunaafiqiina alfaariqiina can diini lislaami bacdahu calayhi salaam cala alculamaai min ummati kooxo badan oo munaafiqiina oo diin laawayow ah inayna nabiga gadaashii culimmada ummaddu aynan ogaanin wax dhici kara wey nabi maxamed baan kuwii la joogay ogaaninoo waxay kusoo degaye innagana kaba daranba kuwo badan baynaan ogaan karin ayib famaa yanbagii laka yaa faqiih niyow faqiiha kuuma habboona warkan dhegayso an tubaadira ilaa takfiiri lmuslim inaad ku degdegto qof muslima gaalayntiisa ilaa biburhaanin qaciyin xujo aan shakiba geli karin maahani kamaa laa yasuuqu laka saynan kuugu habboonayn an tactaqida alcirfaana waalwilaaya caarif billaahi iyo weli ilaahi weeye inaad rumayso fii man qad tabarhana zaqaluhu wanhataka baailuhu wanzaazandaqatu qof calooshiisa waxaa ku jiray banaanka yimid munaafiq iyo kaairnimadiisuna ay caddaatay falaa haada walaa haada kaa degdegaana ha samaynin qofay caddaatay oon shaki ku jirinna ha warwareegin bal ilcadlu cadaaladdu waxaa weeye anna man ra'aahu lmuslimuuna saalixan muxsinan muslimiintoo dhani ahlulcilmigooda muctabarka ah qofka ay dhahaan qof wanaagsan wanaagsan oo saalixa weeye fahuwa kadalika waa saas liannahum shuhadaa llaahi fii ardih ilaahay markhaati dhulkau joogo weeya dadka idilummatu laa tajtamicu calaa dalaala inuu ijmac ujeeda saasaan ka garan ummadduna baadi kuskuma wada raacdo wa anna man ra'aahu lmuslimuuna faajiran aw munaafiqan aw mubtilan ninkay ummaddani isku raacda mujrim baail wato ama gaala inuu yahayna fa huwa kadalika sidoo kaleeto wey maxaa soo haray qolada laysu khilaafay sooma qolada islaamnimadooda la ysku raacayna waa baab kuwa faajirnimada ama gaalnimadooda la ysku raacayna waa baab qolada saddexaad waa qolada la ysku khilaafay wa anna man kaana aa'ifatu min alummati tudallilu ninkay ummadda qaar ka mida baadi iyo tuug weeye ay leeyihiin wa aa'ifatu min alummati tunii calayhi wa tubajilu qayb ummadda kamida ay ammaanayaan oo weynaynaya qadarinayaan wa aa'ifatun haaliatun taqifu fiihi qolo kalena ay ka aamuseen ay ka istaageen wa tatawaracu min alxaqi calayhi inay wax ka sheegaanna ay xalaal ka doorteenoo ay dembi ka baqeen qolana waa ammaantay qolana waa gaalaysay qolana waa gaal ma ahabay tiri masaladan ka hadlayna markii tusaalaheeda laga hadlo qolana way ka aamuseenoo waxay yidhahdeen qofkan annaga waa ka cabsanayna inaan ku dhiirano fa huwa minman yanbagii an yucrada canhu qofka waa qofkay habboon tahay inaad ka aamusto oodan ku degdegin meesha ha ku fakan mukula ku sibqane wa an yufawada amruhu ila allah ilaahay u daa isagaa markiisa loo daayo wa an yustagfara lahu fi ljumlati guud ahaan ummadda ilaahay dembi dhaafka loo wadeynanayo lagu daro oo waaban ka shakisnahayee maxaan ugu daray ummadda islaamka wuu ku cadaynaya u lianna islaamahu asliyun biyaqiin islaamnimadiisu shakigan ka hor waa la hubay wa dalaaluhu mashkuukun fiih inuu dhumay uu ka tegayna shaki baa ku jiroo la hubi waa la yskumana raacin fa bihaadaa tastariixu taasaad ku raaxaysan oo qalbigaagu ku degi wayasfuu qalbuka min algilli lilmu'miniin dad muminiina cuqdad iyo xumaato inaad u qaadana taasaad kaga badbaadi ayib dadka wuxuu yihi kadib halka nugtuu ku baraarujiyeyo wuxuu leeyahay uma aclam ana ahla alqiblati kullahum kadib ogow ahlulqiblaha dadka qiblada u tukada dhammaantood mu'minuhum wa faasiquhum kooda toosan iyo kooda xuma wa sunniyuhum wa mubtadicuhum sunniya mubtacigooda iskuda siwa saxaabati marka laga reebo lam yujmicuu calaa muslimin biannahu saciidun naajin walam yujmicuu calaa muslimin biannahu shaqiyun haaliku qofay isku raaceen lama arka qof la ysku raacay intaa saxaabada kadib muslim naaji ay saciida weeye iyo qof kaafir shaqa wey la ysku raacay ma jiraan marka dadkii maxay noqdeen daa'ifadan dambea la ysku khilaafay wada noqdeen tusaale uu ku siinayaa dhegaysa kaagama harin fahaada sidiiqu fardu lummati abubakr sidiiq baa kana wey oo ummadda ninka keliya ugu fadli badana qad calimta tafaruqahum fiihi si la ysku khilaafay waad ogtahay وkadalika cmar وkadalika cثmaan وkadalika عaliy وkadalika بن الزubayr وkadalika الحajaaج وkadalika الma'muun وkadalika bshir mrisi وkadalika أحmed بn حambali والshaafiعiي والbخaariي والنasaaئي وhaluma jaran min اacyaani acyaantii fi اkhayr والshar ilىa ywmika haada ilaa maanta laga soo gaaro famaa min imaami kaamili fi اkhayr nin imaam aad khayrka loogu yaqiinay ma jiro ilaa وahma unaas min jihaة الmuslimiina وmubtadiciihi ama jahalat lmuslimiin loo ixtimaali kartaa ummadda qaar kamidoo mubtadicadoodii ay ku jirtaa yadumuunahu wayaxutuuna calayh baa caayayo wax ka sheegaya wamaa min ra'sin fi lbidcati wاtajahumi wاrafdi bidaca waaweyn nin madaxka oo lagu dayanayaba ma jiro ilaa walahu unaasun yantasiruuna lahu wayadubbuuna canhu wayadiinuuna biqowlihi bihawan wajahlin dariiqiisa raacsan baa jira wainama alcibratu waxa tixgelinta mudan bqowli jamhuuri ummati alkhaaliina min alhawa waljahli ummadda jamhuurtooda hawe iyo jahli ka madax bannaan wey almuttasifiina bilwaraci waalcilmi cilmi iyo xalaal raac iyo dembi iska ilaaliskana lagu yaqaana meeshay u bataan meesha way meesha lagaa raba inaad aado qowlkiisa saddexaad fii miisaan اlictidaal bu wuxuu tarjamo u sameeyey alimaam alxaafid cuثmaan ibn abi shaybata raximah اllahu tacaala waxyaaba badan buu wariyey min bayni daliku bisanadihi ku wariyey ahar cabdillahi bni camr bni caas laga warinayo oo uu leeyahay ya'tii cala nnaasi zamaanu yajtamicuuna fii masaajidihim laysa fiihim mu'minun waxaa iman doona xilli dadku masaajidda isugu imanayaan wax mu'minana uusan ku jirin sar khatara maaha aharkaasuu fasiray marka wuxuu yihi wa macnaahu ay mu'minun kaamilu kaamil iimaankoodu ma aha aha loo jeedaa fa araada laysa fiihi mu'minun saliimu min annifaaqi sifaadkii nifaaqa mu'min saliimka a meesha ma joogo bixayu annahu gayru murtakibin sifaata nifaaqi oo uu yahay qof sifaatu nifaaq aan lahayn ma jooga meesha min idmaani ilkadibi been caado laga dhigto waalkhiyaanati wax la isdaba mariyo wa khulfi lwacdi ballan laga baxo waalfujuuri dembi kaloo la sameeyo walgadari ahdigoo la buriyo wanaa ayri daalika intaa markuu yihi buu war kale ku daray wuxuu hi wanaxnu lyawma annagu maanta daabi haddaan ahay nara lummata min annaasi dad badan oo ummaddaanu arkaynaa min acraabi dawlati dawladda aan ku dhex noolnahay islaamka reer baadiyaheen iyo dadka tuulooyinka yimaadaa yajtamicuuna fi lmasaajidi wamaa fiihim muminuun masaajiday buuxaan buu dhooba yihiin mumina kuma jiro mintaa keliya bal wanaxnu minhum annagana ku jirtaa kamid baana annaga nagu darbu lafta iyo sidoo kaleetaan nahay aimadu isma taskeeyaan efeed ani laftaydu dadka waxba dhaamo nas'alu llaha tawbatan wa inaabatan ilayh ilahay baanu weydiisanaya tooba iyo usoo noqosho fa in allaha tacaala yaquulu fii kitaabihi qaalat ilacraabu aamanaa qul lam tu'minuu walaakin quluu aslamna islaamnimadii baan hagiisanaynaau wahaadaa baabun waasicun tani baab ballaaran wey yanbagii lishasi waxaa u haboon hadalkan dhegayso an yatarafaqa fiihi biummati muxamadin sal alla alay slam in ummadda muxamed baabkan u tura haboon falaa yaslubuhum liimaana wlslaam islaamka iyo iimaanka ka xayuubin maayo muslim maa mumin maa dhihi maayo ka ficli lkhawaariji wlmuctazilati lmukafirati ahla alqiblati bilkabaa'ir sidii khawaarijta iyo muctasiladii ahlulqiblaha kabaairta ku gaaraynaya walaa mancatuhum biliimaani alkaamil iimaankoodu waa kaamil la dhihi mayno kamaa facalat ilmurjiatu murjiadu siay samaysay falmuslimu huwa waxaa weeye man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi halkaasaan dahabina kaga baxi waxaan usoo gudbi alimaam maxamed ibn ibraahim alwasiir oo sideed boqol iyo afartan hijradu marka ahayd dhintay waxaana dhowr qowl ka soo guurinayaa ilaa saddex eray oo midka u dambeeyaay ama afar eray oo mid kamidihi dheer yahay waxaan ka soo guurinayaa kitaabku leeyahay un jumal kamida mar gaar u aqrii doono oo la yihahda ihaaru lxaqi cala alkhalq ninkani markuu imaam shawkani tarjamadiisa ka hadlayo wuxuu leeya reer yaman weligoodba xaqooda waa la dulmiyaa famaa huwa biaqala sha'nan wa cilman min ibni taymiya ninkan ibnu taymiya waxba uma yaqaan laakiin ibnu taymiya waa mashriqi oo dadka kaliya waa la buunbuunin maxaa kale annaga reer yamaneedna waxoogay xaggun baan la gelin bu ragga iyaga lama sheeg sheego wailaa maxamed ibraahim wasiir mid qof caaliya maaha ninkaasi iitaaru lxaqi cala alkhalqi fasalka u dambeeyo wuxuu kaga hadlay fasal la yidhaahdaa alrajaau fi rajaai walirjaai walfarqu baynahuma alraja walirjaaiyo farqiga udhaxeeya khaatimada kelimadan aan ku sheegi doonaa insha allahu tacaala waayo shubha soo noqnoqon doonta ama dad itaarayn doonaan wey wuxuu leeyahay min alcibari lkibaari fii dalik baabu takfiirka iyo in lagu degdegu ka hadlayay min alcibari lkibaari fii daalika cibrooyinka waaweyn ee lagu wanaaqaato waxaa ka mida baabkan ana aljamhuura culimmada muslimiinta badankood lam yukafiruu man kafara lmuslima mutaawilan qofkii qof muslima gaaleeya oo isaga ay la noqoto qofkaa inuu gaaloobay mutaawilan fii takfiirihi gayra mutacamidin kas muslim aan u gaalaynin laakiin diin ahaan saa la noqotay kusaa qaldamay isagii gaal baa tahay mayna dhihin maca ana haadihi alaxaadiis alkaiira iyadoo axaadiistii fara badnayd aynu soo sheegnay taqtadii daalika inuu gaaloobo qofka mutaawilkay keenaysaa wnusuus nusuustu inay wax caddayso asaxu uruqi takfiir uruqda qofka lagu gaaleeyo nas gaal ku magacaabaa ugu saxiixsan kana nusuus baa gaal ku magacowday haddana jamhuurtii waa gaal inay yidhahdaan way ka warwareegeen dembi bay ka baqeen fa idaa tawaraca aljamhuur culimmada badankee hadday ka dembi baqaan ay salaamo ka raadiyaan min takfiiri man iqtadat inusuusu kufra miday nusuustu keentay inuu gaaloobay fa kayfa laa yakuunu alwaracu ashadda min takfiiri man lam yarid fii kufrihi nasun waaxidu inaad ka xalaal dhowratood ka dembi baqdood ka iska ilaaliso inaad gaalayso qof aan nas gaaraba kusoo degin ama masale aan nas gaaraba magacaabin factabir tawaruca aljamhuuri huna jamhuurtu say waraca u raaceenay isaga ilaaliyaan uga baqeen baabkaa kuwana qaado wa tacallami alwaraca minhum fii dalik waracana kaga bara buri masaladaas hadal culus waaye jamhuuru ahlilcilmi baa meesha ku dhici waayey nin nasku waxa haddaa sameeye waa gaaloobay yihi baa markuu sameeye wuu gaaloobay ku dhici waayeen masaa'il ijtihaad ahoo nawaasil ahoo ijtihaad iyo qiyaas lagu ilxaaqiyo masaa'il inaad tiraahdo waa ku gaaloobay qofkii waracii jamhuurtaa kaa maqan waracii iyo xalaal raadintii iyo dembi ka cabsigii iyo khawfkii aakhiradadaa kaa maqan mar labaad wuxuu leeyahay ithaaru lxaqi cala alkhalqi juska labaad sabxada laba boqol konton sideetan iyo toddoba wey mar labaad wuxuu leeyahay wa fii majmuuci dalik intaa wujuh iyo nusuus badan intu soo tiriyey waxaa ku jira maa yashhadu lisixati اtagliidi fii takfiri اlmumin wax u marakacaya inay adag tahay qof mumina in la gaaleeyo wa ikhraajihi min alislaami islaamka in laga saaro maca shahaadatihi biاtawxiidi wاnubuwaati isagoo waxdaaniyadii iyo risaaladii qirsan weli wa khaasatan maca qiyaamihi biarkaani اlislaami gaar ahaan isagoo arkaanti islaamka oo soonkii iyo salaadii iyo xajkii iyo zakadii samaynaya watajanubihi lilkabaa'ir kabaairtii ka fogaanaya wa duhuuri amaaraati sidqihi fii tasdiiqihi ay ka muuqata calaamo run inay ka tahay diintan uu rumeeyey oo isagoo wax ku qasbayaba uusan jirin salaadii iyo xajkii iyo ordaya liajli khalqatin fii bidcatin inuu qaladuu qaldamoo bidco ku qaldamay aada ku gaalayso lacalla almukafiru lahu laa yaslamu min miliha laga yaaba qofkan ku gaaleeyey iyada oo kale inuu isna sameeyo aw qariibu mina ama wax ku dhow iyadii inaad samayso ama wax ku dhow laftaadu aad ku dhacda ay dhici karto fa ina alcismata murtaficatun inaad dembi iyo qalad adigu markaad wax gaalaysa ama kan oo kale aad ku dhacda ayna dhici karin wax jira ma aha wa xusnu danni linsaani binafsihi qofku naftiisa inuu u maleeyo wanaag laa yastalzimu asalaamata min dalika caqlan walaa sharcan caqli iyo sharci toona keeni maayaan aduu naftaada ood mahadiso inayna ku dhacayn aad u malayso ficla inaada ku dhicin keeni mayso adoo isu malaynayaa laga yaabaa daf inaad dhado masaladan uu leeyahy lacalla almukafira lahu laa yaslamu min miliha aw qariibin minha sida munaasabaad kale aan kaga hadalnay masalata qawaaniin iyo dasaatiirta ka mida masaa'ilkaas maa camad bihi lbalwaa bay noqdeen ninkaan toos xabadeedu ugu dhicin qiiqeedu cabay haddii aadan si toosa u gelin si daban bay dadku boqol kiiba sagaal iyo sagaashan u galeen qof safra oon baasaboor wadanin miyaa jira maanta baasaboor aan dastuur iyo qawaaniin loo khuduucay hoos imanin ma jiro ama ogow han ogaanin haddaad dadkii ku xagxagato lacalla almukafira lahu laa yaslamu min miliha aw qariibin minha miaal baan uga jeedaa haddii mukafir uu ku dhacay ood ku gaalaysayna adi laftaadu intaad ku qaldantay qaladkaagii mukafir rajaca caleyh inaad ku dhacday baa dhici karta saynu horey usoo tilmaanay marka intebi masaladani waa masalo dabbaad ku ciyaaraysaa meel haawiye ahna waa taagan tahay mar kale fi cawaasim alqawaasim buu wuxuu ku leeyahay juska afraad boqol siddeetan iyo labo dabcadan shucayb adnawdu taxqiiji qad saxa can اnabiyi calayhi الsalaau wasalaam nabiga waxaa ka sugan anahu qaala idaa qaala lmuslimu liakhiihi yaa kaafiru faqad baaa biha axaduhuma nabiga horta taa waa ka suganta walaa muljia lilmuslimi qofka muslimkaa wax ku riixaya oo ku qasbaya ma jiraan ila tacarudi limili hada dambi اlcadiim dembigaas weynay intaa la eg ee gaalnimaa kugu soo noqona inuu banaanka issoo dhigoo ku dhiirada inay baabkaa uu soo galo qofka muslimka wax ku qasbaya ma jira naftiisa halkaa inuu dhigo wاlkhaطأu fi اlcafwi qofkii inaad iska daysa qalad aad qaldanto oo isagoo gaal ahaa gaal aadan dhihin baa awlaa ka haboon min alkhaطأi fi اlcuquubati inaad gaalnimo ku xukunto ood ku qaldanto iyo inaad islaamnimo u xukunto isagoo gaala adoo cafiga iyo islaamnimadaad uxukuntay baa ka dembiyar wa taqwa اllahi nicma اlwaasir ilaahay ka cabsidiisa iyo aakharada u fakirtana waa nax ugu khayr badan ee baabkaa kaa hor istaaga hadday taa yaraato dalaq baa sideed baalaleeda ugu dhici ka soo gudub alxaafid ibn xajar alcasqalaani oo dhintay siddeed boqol konton iyo labadii u imo fii fatxi ilbaari axaadiidani maxdig ibni cumari markuu sharxayey ee aqwaal culamo uu keenay wuxuu ku soo hooriyey ataxqiiqu sida dhabta ah أن الحdيiث sيق لزجر المسلم عaن أن يقuلa ذلكa لأkخhi المسلم xadيiثkan waxaa loo keenay in loga reebayo laga celinayo qofka mslimkii inuu qof walaalkii oo mslima gaal baa tahay ku dhaho وذلika qabla وuجوudi فiرqaة الkhawاaرiجi وغayrihim nabigu hadalkaa markuu lahaa khawاariج iyo cid kaletoona ma joogin saa darteed nahyigu dadkao dhan waa camimaya qolo keliya gaalku maaha hoos uga soo deg waxaan imanayaa kun laba boqol konton iyo labadii maxamed amiin ibni cumar faqihii xanafiga ee mufti diyaari ahaa ibni caabidiinna loo yaqaano baa fii xaashiyati wuxuu ku soo guurinayaa wa fi tatarkhaniyati laa yakfuru bilmuxtamili kitaabka yagaa waxaa ku yaalla buu yidhi wax ay inaba dhici karta inuusan gaalnimo ahayn laguma gaaloobo lianna alkufra nihaayatun fi lcuquubati gaalnimadu waa meeshii ciqaab ugu dambeysay o fayastadcii nihaayatan fi ljinaayati qofku dembiga ugu weyne ugu dambeeya inu galay keenaysaa wa maca alixtimaali laa nihaaya haddii ixtimaal ay dhici karta inuu si un isan u gaaloobinna nihaayadii lama gaadhin la rabay waladii taxarara sida taxriirka ee caddaatay waxaa weeye annahu laa yuftaa bikufri muslimin qof muslima inuu gaaloobe lama fatwoon karo amkana xamlu kalaamihi calaa maxmalin xasan hadalkiisa wej ka fiican gaalnimada in lagu fasiraa ay suuragalta aw kaana fii kufrihi ikhtilaafun ama inuu gaaloobay khilaaf ka taagan yahay walow riwaayatan daciifatan khilaafku riwaaya daciifa baa noqdeen facalaa haada taa inagoo ku salaynayna fa akaru alfaadi takfiiri lmadkuura alfaada takfiirka ee kutubta abaaburidu ka hadlaye lagu soo sheegay laa yuftaa bitakfiiri fiiha inadkii lagu gaalaya la fatwoon maayo waqad alzamtu nafsii naftayda waxaan ku laasimiyey anlaa uftiya bishayin mina wax kamida qof ku dhacay u gaaloobay inaana dhihin halkaasuu ninkii muftiga ahaa ee tajribadiisii dhigtay isagana waan ka soo tegayo shawkani oo dhimashada laba sano ama saddex sano ka dambeeyey kun laba boqol iyo konton iyo shan dhintay baan isna saddex eray oo qaarkood cajiibyiin ka soo gurinaya gabagabadeedii waa soo dhowdahay horaa idin ii dulqaata shawkani fi sayl اjaraad almutadafiq calى xadaaiq اlazhaar juska saddexaad toddoba boqol sideetan iyo saddex ilaa toddoba boqol sideetan iyo shan taxqiiqa uu taxqiijiyey maxamed subxi xasan xallaaq dabcada daar ibni kaiir alula wuxuu ku leeyahay sidaa soo socota iclam ana alxukma cala arajuli اlmuslimi bikhuruujihi min diin اlislaami wa dukuulihi fi lkufri waxaad ogaataa inaad xukunto qof muslimi diinta islaamka intuu ka baxay gaalnimo inuu galay laa yanbagii limuslimin yuminu biاllaahi walyowmi اlaakhiri uma haboono qof muslim oo ilaahay iyo aakhiro rumaysan an yuqdima calayhi inuu ku dhiirado ilaa biburhaanin awdaxa min shamsi nahaari xujo qorax bannaan joogtoo maalina ka cad mooye inuu haysta maahane inuu ku dhiirrado ma banaana fainahu qad habata fi axaadiii صaxiixa maxaa yeelay waxaa ku asaxay axaadiiii asaxday almarwiyati min ariiqi jamaacati min asaxaabati koox saxaabada ana laga wariyey ana man qaala liakiihi yaa kaafiru faqad baaa biha axaduhuma qofkay gaal walaalkii ku yihahda midkood baa la laabtay hakadaa fi aiixi saasay saxiixa ugu qoran tahay wa fii lafdin aakhara fi صaxiixayni wa gayrihimaa waxaa ku qoran man dacaa rajula bاlkufri aw qaala caduw اllahi walaysa kadalika ilaa xaara calayhi isagay ku soo noqon ay rajaca wa fii lafdin fi صaxiixi waxaa ku qoran faqad kafara axaduhumaa labadooda mid baa gaala fa fii hadihi axaadiii waxaa ku yaala wamaa warada mawridaha siday u soo aroortay axaadiita kale u soo aroortay acdamu zaajirin wa akbaru waacidin can اtasaruci fi اtakfiir waxa ugu weyn ee kaa reeba ee kaa celiya inaad ku degdegta gaalnimood ku dhiirato hadalkii watay wuxuu aakhirkiisa yidhi faina aliqdaama in lagu dhiirado calaa maa fiihi bacdu lba'si wax dhibaatada qaarkeed ka dhalan karto laa yafcaluhu man yashuxu bidiinih qof iimaankiisa iyo diintiisa ku bahaylaya ku fara adag wuxuu isagoo ku gaaloobi karo kuma degdego kuma dhiirado walaa yasmaxu bihi umana ogolaado fii maa laa faa'iidata fiihi walaa caa'ida waxaan wax faa'iidoo iska gaaraya jirin inaad gaal noqotaan dhici karto ay kugu soo noqoto ayib qofkan waa gaaloobay isaga aakharaa la xisaabtamay adi waxaad ka helaysa ma jiro fa kayfa idaa yakshaa alaa kaana yakshaa calaa nafsihi kas ka waran buu yidhi hadduu qofku naftiisaba uga baqayo idaa akhta'a hadduu gafo an yakuuna inuu noqdo fii cidaadi man samaahu rasuul sal slam kaafira qolo nabigu kaafiriin uu ku magacaabay inuu galo qofkii ka baqaya ka war haddaa qaldunto meeshaa meel lagu degdegi karo qof diintiisa wax ku falaya uu ku dhiirado ku degdega ma aha fa haadaa yaquudu arrintaa idhahdaan ku dhiiranin waxaa kugu hogaa yaquudu ilayhi waxaa kugu hogaaminaysa oo kugu hagaya alcaqlu caqligaabaa garanaya fadlan can isharci sharciga intaan la aadin caqligaaba taa saxa ku tusaya waxa idhahdaan ku degdegin buu yidhi mar kale fi lbadri aalic bimaxaasini man bacda alqarni asaabiq markuu ka hadlayay bu wuxuu ka hadlay kitaabkan oo isagu horay u qoray kitaabkan asawaarib اlxidaad alqaaicati licalaa'iqi arbaabi اitixaad ibni carabi xallaajiyu ka hadlayay alxuluul walitixaad nimankii yihi alcabdu rabbun warabu cabdun layta shicrii man ilmukalaf nimankii yihi wama lkalbu walkhinziiru ilaa ilaahuna wama allahu ilaa raahibun fii kaniisatin buu aad ugaga hadlay kitaabkan wuxuu halkan tarjamo ugu sameeyey kitaabkan markuu qorayay su-aal la weydiiyey bay ahayd oo awalkiisi uu ku leeyahay wabacdu fainahu kataba ilaya sayidii asayid sanad acalaamatu awxad turjumaan bayaani ziinat awaani alqaasim ibni axmed luqmaan ninkaasuu badru aalica tarjamo ugu sameeyey qisadii kitaabkan uu keenay marka kitaabkan iyo su-aashii la soo weydiiyey iyo gabayho muqadimadiisa ku qoran oo uu tiriyey buu sheegay kitaabkan uu ka hadlay marka warkan dhegayso waa yeel tajribeeye wey wakti dhalinyarinimona waxoogay degdegoo ka soo dhacay dhalinyarinimadii waxbuu ku degdegay anigu melihi isagaa ku dhihi doona wuxuu le waqad awdaxtu fii tilka arisaala risaalada asawaari bilxidaad waxaan ku caddeeyey xaala kulli waaxidin min haaulaai raggaa xallaaji ibni carabi iyo ibni sabciin iyo raggaasoo dhan waxaan ku caddeeyey mid kasta wuxuu yahay wa awradtu nusuusa kutubihim kutubtooda wixii ku qoraana waan ku soo guuriyey wabayantu aqwaala alculamaai fiihim culimmadu waxay ka dhaheenna waan sheegay wa kaana taxriiru hada ljawaabi jawaabta kitaabka markaan qorayay wuxuu ahaa fii cunfuwaani shabaabi mar dhallinyaranimo badan igu jirta bay ahayd soo maqlaysa wa ana alaana anigusa hadda bacdamaa la waayeelay tajaarib badan iyo cilmi badanna ay kordheen wa ana alaana aniguse hadda atawaqafu fii xaali haaulaai qolada xaalkooda waan ka aamusay waa muslimna melihi waa gaalla melihi wa atabara'u dhinaca kale ilaahay beri baan uga ahay min kulli maa kaana min aqwaalihim wa afcaalihim wax kastooy dhaheen ama sameeyeen oo ah mukhaalifan lihaadihi shariicati albaydaai alwaadixa shariicadan cad wax kasta oo khilaafsan oy dheheen ama sameeyeen ilaahay baan beri ugu ahaya munkara allatii layluhaa ka nahaarihaa shareecadan habeen iyo maalinteed isku mid tahay walam yatacabadaniy allaahu ilaahay aniga iguma addoonsanin buu yihi bitakfiiri man saara qof noqday inaan gaaleeyo fii daahiri amrihi arrinkiisi inta ka muuqata min ahli islaami qofa shahaadanayo islaamnimo sheeganaya waa gaal inaan dhahan ilaahay iguma addoonsan bu daanuu ku dhihi lahaa ilaahay kuguma addoonsan aakhare lagu weydiin maaya markaan ku lahaa wadaadku abuu ka badbadinayaabaad lahayd laakiin aimadii calaamtii dhallinyaranimadii wax qoraya soo tajribeeyey nihaayadoodii halka ay tageen fiiri tajribada qofka kale iyo gaar ahaan culimmada aclaamta waa lagu waana qaataa meeshay ku dambeeyeen adigu ka bilow oo halka tajribadoodu ay gaartay kala soco mar labaad isla tarjamadaas waxooga yar kadib wuxuu ku daray mas'alada qof la gaaleeyey min jinsi alghiiba inay tahay xan waayo nabigu wuxuu yihi dikruka akhaaka bimaa yakrah oo haddii qofkii wuu zinaystay iyo waxbuu xaday nacayay wuu gaaloobay kada ka waran soo kama sii darra isaga agtiisa waxaa saa darteed bu wuxuu yihi walaa rayba ana ashadda anwaaci alghiibati wa adariha wa ashariha wa akariha balaa'an wa ciqaaban maa balaga mina ilaa xadi takfiiri wallacni waxaan shaki ku jirin xanta noocyadeeda middan ugu daran uguna shar iyo dhib badan uguna balaayo iyo ciqaab adag waa wixii gaadha gaalnimo iyo inaad lacnado malcuun wey iyo gaal wey inaad dhahdo wey fa inahu qad saxa waxaa sugan ana takfiira almu'mini kufrun qof mu'mina waa gaal haddaad tiraado inay gaalnimo tahay walacnuhu raajicun calaa faacili lacnadiisana qofkii wax lacnaday inay ku soo noqon wa sibaabuhu fisqun in lacaayana faasiqnimo inay tahay wa haadihi cuquubatu min jihati illaahi subxaana intaa horta waa ciqaab xagga ilaahay xaq ilaahay ad ku xadgudubtoo ku gaadhay kow wa amaa man waqaca lahu takfiiru wallacnu wasabu qofkay ku dhacday lacnada iyo takfiirka iyo cayda aad ku samaysayna famadlamatun baaqiyatun calaa dahri lmukafiri wallaacini wasabaabi waa dulmi aad ka gashay lacnadii iyo caydiya gaalayntii oo qoortaada saaran aakharana uu kugu sooyo lagaa goy doono fandur kayfa saara almukafiru kaafiran eeg buu yihi sidii ninkii wax gaalaynayay isaguba gaal u noqday wallaacinu malcuunan kii wax lacnadayna isagu malcuun ku noqday wsabaabu faasiqan kii wax caayayna faasiq u noqday walam yakun daalika xaqda cuquubati intaa kumana eka hadda intaan soo sheegnay cuquubadiisa kuma eka bal hariimuhu yantadiru bicarasaati اlmaxshari qofkaad wax yeeshayna ee dulmidayna banaanka qiyaamee la qaawayuu ku taagayu ku sugayaan liyakuda min xasanaati soo ajirkaaga wixii kuusoo hadhay yaraa uu barkaaga jabsado aw yadaca calayhi min sayiaati ama dembigiisa dusha kaaga saaro bimiqdaari tilka almadlamati dembiga aad ka gashay intuu leedahay hadba wa maca daalika iyadoo sidaa tahay haddana falaa budda min shayin gayri daalika ciqaab inta aan ahaynna waa qasab labadaa midna aan ahayn lagu ciqaabo calaa mukhaalafati nahyi sharcigu kaa reebaya ku degdegin ku yihi nahyigii aad jebisay dembi kaloo isna lagu qoray waay waxaan u malaynayaa waana waajey waa la hayaa alimaam acalaamatu raxmat ullahi aleyh abdiamaan cabdllahi bn cabdiraxmaan aljabrayn sida doctor naasir bn cabdikariim alcaqli uu kaga soo gurinayay risaaladiisa daa'irat lgurubi watakfiiri alusuulu walasbaabu walcilaaju wuxuu ka soo gurinaya inuu yihi idaa kaanat alxuduudu tudra'u bishubuhaati xuduuddii zinada iyo qatliga iyo sariqada iyo hadday shubuhaad jiraanba haddii qofkii laga daynayo fawlaa uma wlaa waxaa ka mudan oo ka mudan amru kufri gaalnimadii walidaalika kaana imaamu maaliku raximahu llahu yaquul imaam maali wuxuu dhihi jiray low ixtamala almaru lkufra min tiscati wa tisciina wajhan hadalkiisa boqolkiiba sagaal iyo sagaashan gaalnimo cad hadday tahay waxtamala aliimaana min wajhin hal boqolkiiba hadday in iimaan ku baaqi noqon kara ay suuragal tahay haddii laga soo qaado laxamaltuhu cala liimaani iimaankaan ugu xambaari lahaa taxsiina lidanni bilmuslim anoo muslim waa xusnu danni u samaynayo waa tin aan amray waxaan kugu soo gebagabayn aqwaashaas abu maxamed ilmaqdisi min hulaati hada zamani fi takfiiri oo fasaad badan sameeyey uman badanna fasaadiyey in badan oo aclaamta aimada ana wada takfiiriyey baa wixii uu barayay iyo intii ku xeerayd bay isaga u dhiibeen markii dambe wuxuu noqday ucallimhu rimaayata kula yawmin falama ishtada saaciduhu ramaani isagii bay dhaheen de wixii arre ku haysatay adna waa ku jirtaaye iska qaba gaal iyo xun faasiq iyo xun mujrim baa tahay isagoo xabsi aljafri la yihahda urduna ku jira buu kitaab qoray risaalo la yihahda athalaathiiniya ama la yihahdo laba magac bay leedahayo risaalat ljafri fii ana alguluwa fi takfiiri yuaddii ila lkufri haddaad ka badbadisa laftaadaa gaaloob buu qoray kadaasoo lagaama waayo dabkeedii baa soo karay war waxaan aad ku baxbaxsanayso raggii labaatankii sanee dambe ku baxbaxsanayey baa gacmaha taagay oo tallaayay war ka baxaay war ka cararay warkiisu waa badnaaye dhowr jumlaan kaaga soo qaadi halkan jumlo iyo siyaaqan aan kaaga soo qaaday axaadiidta badan iyo aqwaal markuu keenay yaa wuxuu leeyahay waana safxada labaatan iyo afar ilaa labaatan iyo shanaad wey jumalkan aan kuu soo qaaday wa khulaasatu lqowli bacdamaa takallama taqadama min kalaamin xawla alaxaadiid warka murtidiisu iyo gunaanadkiisu waxaa weeye hadalkii badnaayeen axaadiidta ka soo hadlalnay kadib ina tacadii xuduudillaahi fii hada alxukmi alkhatiir xuduudda ilaahay oo la tallaabo xukunkan gaalaynta ee adag ee culus ee khatarta ah mahlakatun waa meel lagu baabao laa yugaamiru fi iqtixaamihaa kuma indha adayga isku tuurkeeda ilaa raqiiqu lwaraci almustakifu bidiinihi qof xalaal miirad yar oon diintiisa waxba ku falaynin oo fudaydsaday maahane qof kale meesha madax madax ma galo wailaa faina fi axaadiii mutaqadimati min alwaciidi axaadiiii waciidka iyo goodiga iyo hanjabaada qofkii galalooga la goodinayo waxaa ku jira maa fiihi raadicun wax ka reeba liasxaabi اlquluubi الsaliimati dadka qalbigoodu caafimaad qabo can اtakalumi fii hada baabi baabkan inay ka hadlaan ilaa can cilmi wa basiirati cilmi iyo inay muuqdo xujo ay hayaan maahani maca alixtiyaai allaazimi liddiin isagoo cilmiya basiiro haya haddana wax badan ula haraya oo u dadaalaya oo u reebanaya diintiisii faina damban samaahu llahu calaa lisaani rasuuli sal l slam kufran dembi ilaahay gaalnimo ku magacaabay nabigiisa carabkiisa lagu magacaabay laysa ka gayrihi min adunuub dunuubta kale la mid maaha bal imaa an yakuuna kufran cala alxaqiiqati laba mid weeye inuu gaalnimo ay mukhrija min almillati inaad diintii kaga baxda kow calaa wajhin min alwujuuhi lmutaqadimati wujuuh aqwaashii soo hormartay markii aan khulaasada ibnulwasiir akriyaynaan aqwaasha isagu kasoo guuriye sheegi doonaa aw yakuuna bariidan lilkufri ama dariiq gaalnimo ku gaarsiiyey noqon yuaddii wa yuusilu ileyhi ku gaarsiinaya aw yakuunu calaa aqali taqdiirin meesha ugu yar haddaan ka soo qaadnana wuxuu noqon kabiiratan min kabaa'ir dunuub dembi dembiyada waaweyn ka midu noqon intaa midun baa noqon warka waxaan filayaa waa cadi intaa marka la yidhaahdo manhajka ictidaalka iyo tawasudku waa caddaade ninkii diintiisa wax ku falayana nusuus iyo culummo war ay yidhaahdeen intaasaan kusoo koobi maadaama waqtigu dheeraaday hal mas'alaan ku gabagabeyn marka waa weeraan la fahmin waktiyo badanna la yidhaahdo markii aad tiraahdo war dadka durba la gaalaynaya ha laga daayo war acyaanta takfiirkooda yaan lagu degdegin markaad tiraahdo war huruwiga ka daaya erayo badan baa lagu dhihi waxaa lagu leeyahay baabu takfiir dabaabiya kaga jirto caad baa ka saaran uma cadda musan fahmin mar waxaa lagu leeyahay irjaa baa galay warkii murjiada waay masaladaasaan rabaa marka iyada lafteedu inaan daaha ka faydo fadligana maqaaladan aan soo guurinayay iyo faahfaahinta fadligeedana alxaafid ibn lwasiir faslun fi rajaa'i walfarqi baynahu wa bayna irjaa'i halkaas hadda iaaru xaqi cala alkhalqi akhrikiisa lagu tegi doontaa marna waa wada akri doonaa wuxuu leeyahy waxaan leenahay alrajaau marka koobaad madhabu salafi wa ahli sunna walirjaau madhabu ahli lbidaci alrajaa muxuu yahay alrajaau waa inaad tiraahda qofka sidii ilaahay yihi in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaau waxa loo dhaafayo bacda shirki inaadan kala qaadin wey walidalika ibn wasiir wuxuu lehy alrajaau huwa alqowl biana allaha tacaala laa yakfiru an yushraka bihi waa kow wayakfiru maa duuna dalika liman yashaau cala alijmaali fi lmakfuuri lahum dadka loo dembi dhaafaya duuduubha kala qaadi walaa fi lmakfuuri dembiga la dhaafayana ha kala qaadin marba shirki meeshaaduu ka baxay inta kale ilahay waa dhaafaya wuxuu yihi wahuwa madhabu salafi wa ahli sunna waxaa kaloo rajaha astaantiisa iyadana ah waciidkii dembiga la galay qofku inuu ku ruboobo oo ciqaabtaa uu mutaay laba shardi midkood wea ku xihan kow waa bishari inuusan ka tawbad keenin marka koobaad marka labaad ama usan ilaahay iskaba cafin isagoon tawbad keeninna ilahay waa iska cafin karaa qofkii dembiga galay isagoon tawbadba keenin ilahay waa iska cafin karaa soo ilahay ma dhihin buu yihi waxaa uu daliilah wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum ko maxaa ku xiga wayacfuu can kaiirin ilahay dembiga galay waaba iska cafiya abaaqin badan oo kamida aayaddaa haddii la barbar dhigo man yacmal suuan yujza bihi qofkii dembi gala waa laga abaalmarinaya waa caama waxaa lagu khasisayaa buu hi fayajibu taqyiiduha bicadami alcafwi mila taqyiidiha bicadami tawbati sawaan qofkii xumaato sameeye ka toobadkeena ma laga jazayn maya kadalika qofki ilaahay ka cafiyana laga jazayn maayo oo qofku doonuu cafiya ama alirjaa haddaba mas'aladan rajuhu iyadoo dembigii la sheegayo oo wixii qowl iyo ficilka mukafirka ah la sheegayo aharkii waciidkee qofkii galay ilaa ilaa wuu ku dhacayaa ama loo qiil raadsada wuu ku dhacayaa inaadan samayn wey addoommanada ilaahayna naxariista aadan ka quusinin irjuhuna waa inaad tiraahdo marba haddaad iimaankii leedahay marba haddaad iimaankii leedahay waxaad samayso dhan waa licibsaqiir iyo caano kugu daate hore uga soco walidaalika labadooda ibnulwasiir isbarbar dhigayaa wuxuu leeyahay irjuhu labadooda markuu isbarbar dhigaya wuxuu leeyahay wa hada alqowl اladii qaaluu qowlka irjuhu ay yidhaahdeen marba haddaad mumin tahay iimaankaagu waa kaamil oo dembiga aad samaysay waxba ku yeeli maayo jannada waadun iska geli hadday noqoto qaaluuhu israafun fi lqowli eray ahaan waa hadal xad gudbay wa yukhaafu minhu waxaa looga baqaa an yuqawiya jaanib alamaani qofku inuu ismaxdiyo laguba cadaabi maayo inay la xoog badato oo qofkii haddiiba la yidhahda janna waad iska geli iska dabaala waya dembigi kamaa ana qawla alwaciidiyati qolada dembigii la galaba waa lagu qabanoo marna lagaa dhaafi maayale ee wixii la galaba ku dabaq leh yukhaafu minhu an yuqawiya jaaniba alqanuuti qolada kalena naxariista ilaahay laga quustay gaadhsiinayaan wa khayru lumuuri awsaatuhaa arrintana waxaa u khayr badan dhexdhexaadka inaadan ammaanka dadkii macaasidii lagu dhiirigelinin oo wacdigii oo ciidkii loo sheego oo xumaatada loo sheego oo ciqaabkay mudan karaan loo sheego naxariista ilaahayna aan laga quusinin oo waqtii raxmadii iyo macaadiirtii sharciga ahayd iyo rukhaskeedii loo ogolaado wuxuu hi waladii jaaa fi sunnati waxa sunnadaa ku yimid mimaa yaqtadii madhaba alirjaa'i madhabka irjaha keenaye shahaadada qofkii qiriya xadiidta leh mucaaradun biaxaadiidi shafaacati axaadiis shafaacada ka hor iman oo dad shahaadadii qiraya oo naar galay bay sheegaysaa wa fiiha tasriixu bidukuuli cusaati lmuwaxidiina naar muwaxidiinta dadkooda dembi galay naar inay gelayeen bay sheegtay uma bikhuruujihim minha bishafaaca inay shafaaca kaga soo baxayaan saas darteed naar inaad geli adoo mu'mina way caddahay warkii murji-adu meeshaa iska dhigay iska soco ahay tawxiidkaad kaga wada dhex siibana meeshaa iska dhig kuu socon maayo naar bay ku gelin warkaas warkii lahaa naxariista ilaahay ka quusana ina raxmatii taglibu hadabii iyo dad galay naartiiba oo shafaaco lagaga soo saarayo naxariista ilaahayna dadkayaan laga quusininoo waciid waciid waciid waciid yaan loo akrin caqaabta ilaahay yaan laga aamin gelinin saas darteed waxaynu ka hadlayno aqwaashii kufriyaadkeed kama hadlayno qowlka waa kufri dheh ficilkan waa kufri dheh ciqaab baa lagu mudan karaa dheh ma banaanoo dembigiisa dheh waxaan ka hadlaynaa waxaa weeye mar haddaad samaysay ama aad tiri gaal baa tahay ku degdegin hadday taa agtaada irjaa ka tahay famaa anta bibaciidin min alkhawaarij taa haddaad irja u taqaano khawaarijtu oo madabka ahlusunna irja wayay yidhaahdaan meesha waxba kama fogin waxoogaa inaad meel ka wada daaqdaanna wax iska abiici oo iska caadiya weeye intaasaan caawa kusoo gabagabeynayaa habeen dambe baan iyadana masaladan khaatimadeeda ama wax lamida wujuuh badan oo keenaysa oo qodobku ku saabsanaan doonaa qof islaam sheeganaya oo islaamnimo raba waa loo soo dumaaya lagama caydiyo dadka banaanka toban baa war soo gala warkaalaya la yidhaahdaa qof sooga taagan oo islaam baan ahayna ka joog banaanka uga bax looma baahna aqwaal culamo ay yidhaahdeen iyo qawaacid badan oo nusuus loo shareecada arrintaa tusaysa baan habeen damba ka hadli doonaa insha allahu tacala subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk